ان الله له ملك السماوات والارض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير
allabaa iskale mulkiga maamulka iyo boqortooyada runta ah ee samooyinka iyo arlada isagaa wax nooleeya oo dhinsiiya mana lehidin alle ka sukowsukeeye gacal iyo gargaare midna